bismillaahi araxmaani iraxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee raadiyo isnaayo arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay toddobaiyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sannadda laba kun koob iyo labaatan qodobada aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ka qayb galay kulan dhallinyarada lagu barayay nabadaynta bulshada oo jawhar lagu qabtay wasaaradda qorshaynta soomaaliya iyo madaxda hay-adda tika oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka hirshabeelle oo ka hadashay habka wanaagsan ee barbaarinta carruurta ururka dhallinyarada degmada jowhar oo dalbaday in fursad loo siiyo ka qaybgalka siyaasadda dalka xubinta sarrifka iyo suuqyada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddii aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tirada dadka qaaday xanuunka koronavirus oo gaartay boqol milyan oo qof caalamka oo dhan
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronavirus sidoo kalena loo yaqaano covid tobanisagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronavirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacaysa iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsi kaalmo caafimaad oo degdeg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal warka waxaa soo saaray cusmaan cabdalla cusmaan anigoo cabdiwahaab caddow maxamuud ahna waan idinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkaasi oo dhan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka qayb galay kulan dhallinyarada lagu barayay nabadaynta bulshada oo lagu qabtay magaalada tan jowhar wariyaha iyaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada jowhar caasimada hirshabeelle kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay dhallinyarada ugu qayb qaadan lahaayeen nabadeynta iyo dib u heshiisiinta bulshada soomaaliyeed ilaa boqol iyo siddeetan dhalinyaro ah ayaa soo xaadirta goobta kulankani uu ka dhacayay waxaana la isku weedaarsanayay aftiyo kala duwan oo ku khotoma hanaanka ugu habboon ee dhalinta ugu qayb qaadan karaan nabadeynta waxaana munaasabada kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada jowhar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay duqa magaalada jowhar saalax muude cali oo ka hadlay sida ay muhiim u tahay in dhalinta hirshabeelle ay ka qeyb qaataan nabadeynta bulshada caasimada hirshabeelle
sidaan arkayo wejiyadu way isbedeleen anoo dareensan gelitaankii hadda dhalinyaradii ay jileen fikirkoodii waxaan filayaa maalintii la isu keenayey inay intaa aysan keeni karin laakiin hadda ay naqdeen dad qabiiriin ah waxaan filayaa in cutubyadii ama qaybihii loo qaybiyey fatahaadii ka hadlaysay dhallinyaradii isdhexgalkii bulshada intaasoo dhan in laga faa'iidaystay waxaan dareemaya hadda ustaad maxamed daar u dhahayay waxaa la gelayaa isu qaybintii iyo diyaargaroowigii waxaan rabnaa fatahaad ayaa na dhibay boqol iyo siddeetan qofood haddii webiga ay biyaha ka cabaan inay dhammaanayaan webiga biyahaba gurayo nugutahimaayo soo sidaas maaha haddii biyaha la cabo oo biyihii way gurayaan soo maa biyahaasaa la rabaa marka in la xakameeyo qaabkee loo xakameynaa inaad ka fikirtaan qaabkee isdhexgal loo samaynayaa inaad ka fikirtaan taabuugaan seeleelayaa inaad ka fikirtaan waxyaabahaasoo dhan oo tababarkii waxa aad ku qaadanaysaan barnaamijkan soconaya ee ah dhalinyarada inay ka faa'iidaysto waxaan rabaa in ay ka dhiidhiyaan actifena ay ku noqdaan ay fal ahaan ay u sameeyaan aysan naqan marka iska sheegid ee naqanin ay naqato mid la taaban kara inay ka soo baxdo waan ugu faraxsanahay barnaamijkan ay tubta nabadda mar weliba ee wado ee wanaagga badan ee ka turjumaya bulshada dhan nolosheeda iyo horumarkeeda waxaan leeyahay aan ka faa'iidaysano dadaal badan aan samayno waxqabadka een, tubta nabaddana waxaan leenahay usii dhowaada boqol iyo sideetan waan ugu yaraysaan sanadkii ka hor aa laba boqol iyo fartan ahaa sanadkan waxaa idinka sugaynaa inay shan boqol noqoto hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay markay cutubkan u dhammaado tan kaleo ku xigta laba kun maan dhaha alla badiyo dhanka kale gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa dhankiisa ka hadlay kulan kale isku keenay dhalinyarada Ee, run ahaantii naga badan intii hortay hadashay waxaan rabnaa inaan ku camal falnaa duaa la yidhaahdo waxaan rabaa mudane guddoomiye iyo mudanayaal inaan halkan ka ifiyo dhallinyarada maanta ee riwaayadda halkan ku dhigtay wax fiican ay ka hadashay waddankan in, nabadda lagu naaloonaayo iyo nidaamka ka jiro waxaa soo sameeyey ama lagu higsanaa dhallinyaro ay ahaayeen waxaan ka xumayse dhallinyaradu maanta doodaysi in aniga ay igu soo darin ama aniga ay i fiirinin in aan ahay guddoomiyaha degmada dhallinyarana aan ahay shakii ay gali maanta in oo aniga laga bixi meesha oo xoogaa aan isdhahayay dhallinyarada ka mid tahay waxaan umalaynaa duqo magaalada ay ka bilaabanaysaa duqooyinka gudoomiyaha gobolka iyo alahaas ay tegaysaa marka en waa soo dhoweynaa dhallinyarada isku duuban in la helo waa soo dhoweynaa qaabka odayaasha laftarkooda ay isu bedeleen en riwaayadda qaabka ay u jilaayeen ee haddana ay usoo dhoweeyeen dhallinyarada in ay ka qayb geliyaan waxaan umaleynaa dhallinyarada iyo haweenkaba oondo badanaa raaraadinoyaa laakiin sida shalay ay ahaayeen maanta ma aha maanta siday yihiin beri ma ahaa doonaan aadaa uma gabagabadii waxaa madasha ka hadlay axmed meyr makaraan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe asigoo ugu mahadceliyay hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo u suuragelisay inay dhalinyarada ka qayb qaataan nabadeynta hirshabeelle in maanta halkaan isugu keen keenay iyadoo laga hadlaayo wax bulshadan dan u eh waa wax aada iyo aada u wanaagsan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay intaan oo dhallinyaro ah inay maaragtay degmada jowgar ay maanta ay u joogaan si maaragtay looga faa'iidaysa lahay waxa ay u sheegayaan tubta nabadda hadday tahay maaragtay nabadgelyada bulshada ku saabsan iyo nabadgelyada nafsiyan intaba hadday tahay iyo wanaagga bulshadoo dhan hadday tahay aad ayaan maaragtay uga mahad celiyaynaa dadaalka badan ay sameeyeen iyo juhdiga ay bixiyeen laakiin waxaa intaasi daba taallo haddii dadaal la bixiyo juhdi la bixiyo waqti la bixiyo waxa ka soo baxayo inay naqdaan wax micno leh ayaa aada u wanaagsan waxaa u malayaha inay dadka mar kasta wax noo qabahayo ay ayagu naftooda nala yaabayaan waxayna nagula yaabayaan haddii siminaar la yidhaahdo dadkaanu qof kastaba siminaara rabaa hayleeda idoo xiidana arkaysa laakiin qof dan guudan ka shaqeeyaha dhehaysa arki maysid mutadawacnimaan ku shaqeeyaha qof dhehaysa arki maysid waxa meeshaan loo yimidna laba shay ayay naqahayaan labada shay mid ka mida ayaan taarget garayhaynaa midka kaleentana waa iska dhaafaynaa hay-adda tubta nabadda ayaa ah mid mar walba ka qayb qaadata dib u soo celinta nabadda waxayna horay tababaro u siisay dad isugu jira dhalinyaro haween iyo duubabka dhaqanka gobolkani shabeellaha dhexe kuwaas oo inta badan ka dhex muuqda bulshada gobolkani
wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka hirshabeelle ayaa ka hadashay habka wanaagsan ee barbaarinta carruurta wariyaha iyaga mareemeshi cabdi ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
caruur kasta waxa ay u baahan yihiin barbaarin iyo xanaanayn toosa oo dhan kastaba leh iyadoo laga dhisayo xagga maskaxda jirka iyo akhlaaqda intaba wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafka hirshabeelle sheekh abuukar xasan cali ayaa weydiiyey faa'iidada ay caruurta yaryar u leedahay in la geeyo goobo lagu xanaaneeyo marka haddaan usoo noqdo su-aashaada ee ilmaha yaryar carruurta ah annaga haddaan nahay soomaali waxaan u naqaanaa canugii markuu toddoba sano gaaro oo keliya in isku dugsi la geeyo dugsi qur-aan la geeyo arrintaasi waxaad mooddaa in eh, aad loo ihmaaliyey oo dadkii so- ay ku baraarugsaneen dadka soomaaliyeed in ilmahani marka ay jiraan saddex sano ilaa lix sano ay u baahan yihiin tarbiyo iyo barbaarin ay u baahan yihiin oo weliba ay u baahan yihiin in markaas yani akhlaaqiyaadkoodii iyo in laga shaqeeyo diintii la baro Eh, ilaa laga gaaraya toddobada sano ka hor waxaa fiican marka in ilmihii xanaano la geeyo xanaanadaasi marka canugii waxyaabihii oo dhaqamada xunxun uu baran lahaa iyo waxaasoo dhan ayuu kaga badbaadayaa marka haddii yacni eh, xanaanada looga bilaabo canugii oo soo maray marka xanaano soo maray lix sano markuu gaaro ha- toddoba sano marka si dhaba wax u baran karaa yacni ilmaha qaarkoodna IQ-ooda aad u fiican yahay oo waxaa laga yaabaaba shanta sano ama lixda sano ama afarta sanoba inay wax walba ay ku hadli karaan ay wax walbana ay qori karaan suuragala marka arrintaasi waa arrin aan lagu baraarugsaneen oona loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inay ku baraarugaan in ilmaha ay u baahan yihiin xanaano ay u baahan yihiin
caruurta da-doodu ay ka yar tahay toddobada sano ayaa u baahan barbaarin iyo waxbarasho gaar ah inta aan la geynin dugsiyada aasaasiga iyo dugsiyada qur-aankaba waxaana jirta in soomaalidu aysan ku baraarugsanayn arinta xanaanada marka laga reebo dad yar oo dhaqaale haysto waa kan mar kale wasiirka oo dardaaran usoo jeediyey macalimiinta dhigta dugsi qur-aanka midda kale dugsiyada qur-aanka ah waxaa wanaagsan in dhaqankaasi laga guuro waxaa la baraa canugii markuu toddoba sano gaaro isagoo lix sano ay ka soo khasaartay oo lix sano laga yaabaa inuu dhagax tuur iyo garaangar sida loo wado iyo caay iyo aflagaade iyo mujtamac yani dad uu kusoo dhex barbaaray oo iskiisa u koraya saxna ma aha in lixda sanoo hore ilmuhu iskood u koraan oo ayaga markaas yani waxay doonaan iska sameeyaan oo aan laga fakarin yacni in loo diyaariyo waxbarashadii iyo akhlaaqdoodii in la dhiso kabacdiya waxaa la geynayaa canugiio marka toddoba sano markuu gaara dugsi la geynaya dugsiga waxaa la baraya haddana ilaa iyo afar sano shan sano wuxuu baranayaa qur-aanka lafdigiisa la bara oo keliya tarbiyadii islaamka ma leh waxyaabaha kale oo ciyaalku u baahan yihiin oo in jirkoodii la dhiso waxyaabahay xiiseeyaan cid ku darta ma laha oo si maskaxdoodii iyo jirkoodiiba loo dhiso ma laha iyadana marka dugsiyada qur-aanka ah ee naftooda waa inay ku baraarugaan in yacni ilmihii oo toddoba sano ilaa iyo mar ilaa ay toban ka gaaraan in uun qur-aanka lafdigiisi la baro oo aan waxyaabo oo tarbiya iyo akhlaaqdooda dhisaayaan aan la barin oo aan loo faa'iidayn iyada nafteeda sax ma ah nidaamkaas in laga gudbaa qurux badan oo marka horeba canugii qur-aankiina la baro sidoo kale haddana waxyaabihii maadiga ahayna la baro ee, maskaxdiisii la dhiso murqihii laga dhiso akhlaaqdii laga dhiso ayuu u baahan yahay marka intaas in lagu baraarugaa yani aada muhiim u ah waxaana jirta magaalada jowhar marka laga reebo dugsiyo faraku-tiris ah in lagu barbaariyo caruurta laga bilaabo shan sano jirka ah waxbarashada aasaasiga iyo qur-aanka laakiin ay ka maqan yihiin waxyaabo badan oo ah ciyaaraha sawirada ay jecel yihiin dhanka caafimaadka iyo waxyaabo kale oo ka dheer intaasi
mahadsanid maryama wasaaradda qorshaynta soomaaliya iyo madaxda hay-adda tika ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wariye iyaga cusmaan cabdalla cusmaan ayaa warbixintan inoo sii hambaqaadaya
wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu weliyo wasiirka cadaaladda ayaa xarunta wasaaradda waxay kulan kula yeesheen madax sare oo ka socota hay-adda horumarinta mashaariicda turkiga ee tiika qeybtida soomaaliya iyo weliba madax kale oo turkiya ujeedada kulanka waxaa looga gol lahaa sidii markaasi loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada horumarinta labada dowladood ganacsatada ka socota dalka turkiga ayaa waxa ay danaynayaan in ay maalgashi ku samaystaan dalkeena soomaaliya oo ay u arkaan dalku haboon maalgashiga wasiir jamaal ayaa tilmaamo waxa uu ka bixiyey wadankeena meelaha ugu haboon in maalgashiga lagu sameeyo oo ahamiyad weyn markaa u leh maalgashiga shisheeye kuwaas oo kala ah beeraha tamarta xoolaha iyo kalluumaysiga madaxda ka socota hay-adda tiika qeybtida soomaaliya iyo xubnaha kale ayaa waxay soo dhaweeyeen dadaalada ka soconaya soomaaliya islamarkaana sheegay inay ka go-an tahay sidii ay u maalgashan lahaayeen dhinacyada muhiimka ah ee wasiirku uu xusay taa oo dhankooda ay mudnaan weyn markaa u leedahay sidoo kale waxaa hoosta laga xariiqay dardargelinta shuruucda muhiimka u ah maalgashiga shisheeye taasoo fursad weyn u abuuraysa wadanka oo inta badan eer gabagaba a marayo ugu dambeyna wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa sheegay inka dowlad ahaan ay diyaar u yihiin dhiirigelinta fududaynta taageeridda maalgelinta shisheeye sare uqaadidda muuqaalka dalka iyo weliba in aynu sii hagaajino jawiga maalgashiga oo dalku bilow wanaagsan u ah
ururka dhallinyarada degmada jowhar ayaa dalbaday in fursad loo siiyo ka qaybgalka siyaasadda dalka wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii hambaqaadaya
gudoomiyaha dhallinyarada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle cabduqaadir xasan yuusuf oo loo yaqaano nigeria ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay sidii loo horumarsiin lahaa isdhexgalka dhallinyarada ku nool deegaanada maamul goboleedyada dalka si looga dhabeeyo xasiloonida iyo isbarashada dhalinta soomaaliyeed wuxuuna gudoomiye cabduqaadir sheegay in kubadda cagta ay qeyb ka tahay in bulshada ay isjeclaadaan laguna horumarin karo wadanka jor waa magaalo aada u weyn degmada joor caasimada hirshabelle haddana waxaa ka dhisan dhowr iyo labaatan tiim oo seyri a ah haddana haddii aan maaragtay tiimamkaas lasu keeno koob loo qabto waxay baran isbaranayo kan xaafada geeskeedan degan kan kaloo geeska kale jiro kow introduction ka imaana oo isbarana tiim hebel isagoo kamid iyo kanoo tiim hebel kamid ah marka sportigaas ugu horeeyo dhalinyarada kaalinwe dhexgalada bulshada ay waxweyn kaga qabtaan second waxay sameeyaan haddana safaro kale oo ka baxsan out of johar oo markaas ay kusoo bartaan dhalinyaro kale ama degmooyin kale haday tahay balcaada haday tahay mahadaaye haday tahay muqdisho iyo ilaahay kuma darnaaday waxyaabo kaloo badan ay sameeyaan dhalinyarada isdhexgalka bulshada marka kaalinta ugu muhiimsan bay iga qaataan dhalinyarada waxaan leeyahay waxaa la gaari doonaa horumar laakiin haddii maaragtay garuub dhalinyaro dhinacaas kasoo jeeda haddii si dadban ay wax u fikiraan oo ninkaas aan maaragtay ku fikirno annaga aan maaragtay isku hebelnahay iyo haddii la dhaho oo danta dhalinyarada guud aynan laga midaysnaanin waxaa isleeyahay oo isu dhac iyo jab oo maaragtay dhalinyarada xaggeeda ku timid waayo laakiin haddii dhalinyarada maanta ras camboni ilaa ras casere ay hal mowqof iyo hal go-aan ay yeeshtaan oo ninka kismaayo jooga oo dhalinyarada wixii dhib annaga oo johar joogno hirshabelle maanta ee dhibkeena ay tahay in haddaanan iska dhaadhicinin waxaan leeyahay arintaas waa mid dhabarjab nagu ah haddana dhalinyarada umma soomaaliyeed markii waxaan dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hirshabelle istee degmada maaragtay caasimada waa hirshabelle herjohar oo ku waanina in ay mar walba ka fiiriyaan danta guud iyo danta dhalinyarada hirshabelle dhinaca kale gudoomiye abduqaadir ayaa soo jeediyey in dhalinyarada wax soo baratay loo ogolaado oo fursad loo siiyo ka mid noqoshada siyaasadda dalka wallaahi arintaas waxay siyaasada dalka dhalinyarada oga qayb qaadan karaan wacyigelin tiro badan in loo sameeyo la booshgareeyo meesha maaragtay ay wax kaga jiraan dhalinyarada loo muujiyo kuwa wax ay gacantooda ku jirtana la fahamsiiya in xuquuqda dhalinyarada dalka soomaaliyeed ee boqolkiiba shan iyo todobaatan ayaga ay leeyihiin oo soomaali dhafdhabarkooda dhalinyarada ay tahay ayagana ay gartaan xaqooda meel iska dhigaan kuwa maanta xilka haaya hadday tahay dhaqankii hadday tahay mas-uuliyiinta sarsare isdhexgalka bulshada waa furaha lagu hanto nabadda iyo dowladnimada waxaana qayb ka ah kubadda cagta iyo kulamada heerka caalami ah oo ay ku wada hadlaan dhalinyaro badan oo ku kala nool gobolada dalka soomaaliya
weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen idaacadda isna ee magaalada jowhar markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada ee warka habeennimo waatan waryaha iyaga xaliima cali ibraahim oo inoo soo jeedisaa mahadsanid cabdiwahaab dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka dolar waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan lix boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga madaal galay waxaa suuqyada la kala iibsanayaa koo iyo toban kun ilaa laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga haaf bariis xamse waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa lix iyo labaatan dolar tobanka liitar saliid caddeey waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa saddex iyo toban doolar labaatankeeda liitar waxaa la kala iibsanayaa lix iyo labaatan doolar haafka bur waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa shan iyo toban doolar gisa caanaha waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa nuuciisa zahra toban doolar dhageystayaal waanag intaa xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar warka habeenimo mahadsanid xaliim aan halkaas kaga gudmuna dhegeystayaal xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeenimo markana akhbaaraadka dibadda tirada dadka qaaday xanuunka coronavirus ayaa gaartay boqol milyan oo qof caalamka oo dhan tirada dadka qaaday ama uu ku dhacay xanuunka safmaraynka ah ee coronavirus ayaa gaartay boqol milyan oo qof adduunka oo dhan sida lagu sheegay xog ay baahisay jaamacadda john hopkins warbixintan oo aad u dheer waxa lagu sheegay in dalalka maraykanka hindiya iyo baraaziil ay yihiin waddamada uu xanuunkan sida daran u saameeyey dadkiisuna ay la daalaadhacayaan tirakoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey lix iyo labaatankii bishan ayaa lagu sheegay in maraykanka hindiya baraaziil iyo ruushka ay yihiin shanta waddan ee adduunka sida weyn uu u saameeyey xanuunka dilaaga ah ee corona dadka ka bogsooday waxaa la sheegay inay gaarayaan shan iyo konton milyuun oo qof halka ay laba milyuun oo kalena ay u geeriyoodeen madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka joe biden ayaa waxa uu sheegay inay hadda qorsheynayaan inay iibsadaan qiyaastii labaatan milyuun oo ah tallaalka korona si ay dadkooda u siiyaan warkii oo aad dhegaystayaal caawa kala socoteen idaacadda isna ee magaalada jowaan idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaab cabdo maxamuud islamarkaana inoo farsameyn injineer zaku ay nagaynta intaa warka warkiisa xeeg ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciddii warka nagasiigu waxay dib kaga daalacan kartaa websaytkeenna radio isnay dodesow